kalfadhiga koob iyo labaatanaad ee golaha deegaanka degmada garowe ayaa ka socday caasimadda koob iyo toban beri waxaana ay golahu ka doodayeen arrimaha la xidhiidha horumarka magaalada nabadgelyada ansixinta qorsho howleedyada degmada iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay ka qaybgalka gurmadka abaaraha puntland xiritaankii kalfadhiga ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka nugaal duqa caasimadda garowe ahna gudoomiyaha gobolka nugaal iyo nabadoonno ugu horreyntii waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey oo halkaasi ka hadlay nabadoon abshir caydiid isagoo degmada ugu baaqay inay yeeshaan wada shaqayn dhow ayna la yimaadaan waxqabad la taaban karo maanta idinkoo isku duuban oo farax haddaad waxa weeye ad kalfadhigii soo bandhigteen kana soo wada gudubteen isku midna tihiin wada shaqaynna leedihiin waxa waxaan idin leeyahay waxqabadkeedana sidaa u wada qabta ha kala tegininoo magaalada ha kala gelinninoo maalin baa laydin yeeraya ha oranina duqa garawe xasan maxamed ciise goodir ayaa soo koobay waxyaabihii intii uu kalfadhigu socday laga dooday iyo waxqabadka lixda bilood ee soo socda u qorshaysan degmada garowe guud ahaan qorshaha sanadkan ama lixdan bilood oo soo socota in wax wax weyn la qabto baa golahu qorshaysta iyadaana ku howlgelaynaa sababtaasuna waa wax kale ma ahe waa inaanu midaysannahay ciddii u haysatay haddii maaragtay in golaha maaragtay khilaaf ka jiro cid iga xoogaalsan inayn jirin waa garanaysaan golahanuna waa kii aniga i doortay waana midka ila shaqaynaya ilaa waktigaas si sharaf layna ila shaqeeyaan waana midaysan yihiin waana muwaadiniin waxa weeye sida runta ah jecel in garoowe horumadho puntlandna horumadho mar labaad iyo mar saddexaad baan ra'yiga sidaad usoo bandhigteen sidaa talooyinkiina waafiga usoo bandhigteen ku horumari kara degmada garoowe mar labaad iyo mar saddexaad baa idinka mahad celinaya ma koobi karo way badan yihiin wixii ka soo baxay maaragtay kalfadhigan laakiin inta ugu horreysa haddii aan qodobo ka soo qaato golahu wuxuu ansixiyey agaasimayaal cusub oo dhallinyaro ah oo afar waaxood oo ka mid ah degmada loo magacaabay oo si kumeel gaar ah awal ay u ansixiyeen golaha guddiga joogtada ah ayaa golahu si rasmi u ansixiyey agaasimayaashaasna waxaa ka mid ah agaasimaha maamulka agaasimaha dakhliga agaasimaha arrimaha bulshada iyo agaasimaha deegaanka waxaa sidoo kale golahu ansixiyey lacag afartan kun oo dollar ah inay degmadu bixiso taas oo kaga soo aaday lacag loo ururiyey ama loogu talagalay in loo ururiyo airoboorka sida aad og tihiin airoboorku wuxuu u baahan yahay in layr la geliyo inta aan asfalatigii oo u haray hadda keligiis aan wax kale u harin sida kale u dhammays u yahay intuusan maaragta la saarin si garowe airoboorkeedu u noqdo mid layr leh diyaaraduna habeenka kusoo degi karaan arrintaas shirar badan baan ka gallay ka bacdina waa la soo qiimeeyey tobanbalaankiina waxaa lagu soo sameeyey waxaa leeaha maaratay naqshadiina waxaa lagu soo sameeyey waddanka turkiga waa la keenay qarash baan ku bixinay haddana waxa weeye waxaan qaybinay lacagtii siddeedda boqol oo kun ahayd oo maaragtay airoboorka u baahnaa oo in layr lagu geliyo iyo in terminaalka iyo baarkinadiisii loo sameeyo terminaalkana la qurxiyo intii la kari karo lacagtaas oo la qeybiyey degmada afar kun baa afartan kun oo dollar baa kaga soo aaday afartankii kun oo dollarna golahu halkaan ay ku ansixiyeen siday degmada u bixin lahayd wuxuu sidoo kale golahu isku isku ururiyey muddadii uu socday kalfadhigaanu labaatan milyun oo shilin soomaali ah oo ay keeneen golaha gudihiisa oo ay iyagu iska soo ururiyeen lacagtaasna waxay ugu talagaleen abaaraha waa la og yahay xildhibaanada mushaharka ay qaataan iyo gunooyinka ay qaataan intooda badni waxba ma qaataan tanna xilkasnibay usoo ururiyeen aada iyo aad baan uga mahad celinaya waxaa kaloo golahu ansixiyey miisaaniyadda laba kun iyo toddobiyo tobanka ay ku shaqaynayso dowladda hoose oo degmada ee degmada garoowe mudane guddoomiye waa dheer yihiin wax waxqabadyadii iyo go-aamadii ay gaareen intaa haddaan uga haro waxaan leeyahay xildhibaanada hawl adag baa noo taal hawl aada iyo aada u adag baa inoo taal dee waxaan u dhaarannay waddankaan u dhaarannay iskaa wax u qabso inaan ku shaqayno baynu go-aansanay sidaasaynu ku soo gallay golaha iyadii baana ku shaqaynaa dadkeennii iyo dalkeennina abaar baa ka jira aada iyo aada u adag gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo kalfadhiga kooyi labaatanaad ee golaha deegaanka garowe soo xiray ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad uu ugu talagalay xiritaanka kalfadhiga waxaana uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay wadashaqaynta golaha deegaanka dhexdooda arrimaha abaaraha iyo dhanka khilaafaadka dhulka waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan marka hore waxaan idinka mahad celinayaa isku duubnida iyo kalsoonida iyo wada shaqaynta wanaagsan ee golaha waxaana filayaa in ay sabab u tahay hogaaminta guddoomiyaha degmadu inay saas ku suurtogaloday waana wa sidaa saxda ah magaaladan waa caasimaddii puntland dadka soomaaliya dhan waa waadegan yahay waa magaalo ballaaran koraysana haddaa idinku isku xidhan tihiin magaalada tan way horu maraysaa meeshii aad rabtaanna shantaa sano haddii alla idmo waad gaaraysaan annaguna waan idinkula shaqaynaynaa berrina waxaa la odhanayaa war kuwa inoo daayo kuwa fiican bay ahaayeen marka saasaan rajaynaya inaad samayn doontaan intaa haddaan uga gudbo wada shaqayntiinna iyo go-aamadaad soo saarteen abaaraha ka qayb qaadashadoodii ugu fiicnaa oo soo mara abid taariikhdu inu xustaan ladinka rabaa horta ilaahina waa ka rajaynayaa inuu abaarahana ka saaro idinkuna aad magac ka heshaan haddaan abaaraha waa gudbo intaas magaaladeenaan garowga hadda waxaan rabaa inaad dhulka xal heshaan annaguna kaa shaqayno waxaan rabaa marka meediyaha iyo hortiinna inaan ka sheego mas-uuliyadda dhulka dowladda hoosaa leh guddoomiyaha degmada iyo golaha deegaanka iyo hay-adihiisa gaarku abaa iskale maxkamadu shaqo kumana dhow dhul bannaan maxkamadii meelna kama soo gasho dastuurka may ku qoran tahay sharciga koowaad waxaa iska leh idinkaa leh waxaa la bartay nin walba intuu ordo wadaad halkan fadhiya u tagay hado ii xukun ii xukun oo warqad xukun isagoo aan degmada wadan kula soo galo arrintaa waa sharci dar degmadu waxay leedahay guddi khilaafaad guddiga khilaafaadka dhulka inuu galo oo guddoomiyuhu u xil saaro iyo waaxda dhulku iska leh markay go-aan soo gaadhana ayidaa duqa magaalada uu ku xiro qofkii ku qanci waayee sida low lamber seven uu qabo guddi khilaafaad oo heer gobol baa jira isagana waxaa saldhig u ah inuu tix raaco go-aanka dowladda hoose waxaa ku imaanaya mid wata shiikh waradu soo qoray ee shiikh hebel leeyahy oo hadda shiikh hebelow iyo maxkamad hebelow xaggee dhulka soo gasha wuxuu leeyahay dhulkaan isku haysana waa laysoo xukum yaa kuusoo xukumay maxkamadda ay soo xukunta oo xaggee maxkamadda dhulka soo gashayahay arrinkaa ufiirsada hadda shaqadiinnii cidda haysata ha u ogolanina shaqadiinna qabsada idinkaa iska leh dhul dowladda hoose waa iska leh annaguna waa idinkula shaqeeyana haddii alla idmo